Culumodiinka Gobolka Mudug ayaa deegaanka Xaarxaar ee gobolka Mudug ka bilaabay dhisme xarun loogu talagalay daryeelka iyo xanaanada carruurta agoonta ah ee aabbayaashood geeriyoodeen. Munaasabadda lagu dhagax dhigayo xarunta waxaa ka soo qayb galay culumodiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah culumodiintii iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka warramaya dhagax dhigga xarunta daryeelka iyo xanaanada carruurta.
oo laga dhagax dhigayo markas oo loogu talagalay in dadka agoommada ah in wax lagu baro in dadkaasoo dhan wax lagu baraa loogu talagalay waxaan codsanaynaa oo muslimiinta ka codsanaynaa ahluxaqa ka codsanaynaa in nala kala qayb qaato
waxaan leenahay si guud iyo si gaar ahaaneedba ha looga qayb qaato meeshaas waxay anfici doontaa dadka dhammaantiis
salaan kadib kuleeshka meeshaan laga samaynayo waa waxyaalihii la yidhi horta sadaqa tujaariyu meesha agoomaha ama wax lagu baraayo ama lagu quudinaayo waa wixii la yidhi ha lagu kala hormaro oo la midka ahaa wadooyinka masaajidyada wixii laga hormarin jiray wey meeshaan marka xaruntaa oo kuleeshka oo lagu barhayo ardada agoonta ayaa wax lagu barhayaa waa sadaqa jaariya waxa weeye in lagu dadaalo oo qof walba akoommada loo baaro qof walba oo muxsin ah meeluu joogo dal iyo dabadba uu ka qayb qaato qayb lixaadle in laga qaato oo la dedejiyo ayaa la rabaa xildhibaan maxamed cali xirsi iyo xildhibaan maxamed xuseen tahliil ayaa ka mahadceliyey dhagax dhigga xaruntan ayagoo ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan habeenna maalinba inta kuleedkan ka dhammaadaan garab istaagnaa rabnaa insha allahu tacaala xildhibaankan u banaynayo wixii dambe wara waxaan rabnaa haddii alla hawadal ogolaado inaan u mahadcelino ragga soo abaabulay koleejkan soo abaabulay oo ugu talagalay in maanta agoonta dayranta wax lagu baro aad ba umahadsan dadka muxsiniintan waxaan leenahay walaalayaal marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa qayb ka qaata
wax ku darso waxa aad ku darsataa leedahay waxa adduunka yaalla ma lihidin sidaasaan rabnaa dadka inaan ugu baaqno annaguna haddii ilaahay qadaro dowlad ahaan iyo xildhibaan ahaan waa ka qayb qaadan doonnaa dad badan oo muxsiniinaha jira waa u qayla geynaynaa haddii ilaahay qadaro annaguna waa iswarsanaynaa oo wixii waa ku soo daraynaa haddii ilaahay qadaro dhismaha xaruntan ayaa marka ay dhammaato dhismaheeda waxaa wax ku baran doona carruur badan kuwaasi oo ku nool deegaanka xaarxaar ee gobolka mudug